wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdixakiin maxamed xaaji fiqi ayaa magaalada baydhabo ka daahfure shir looga hadlayay qorshaha isbedelka qaran oo diiradda lagu saarayay maalgelinta waxsoo saarka kobaca dhaqaalaha shaqa abuurka iyo ka faa'iideysiga kheyraadka iyo adkeysiga isbedelka cimilada shirka ayaa waxaa ka qayb galay labada gole ee duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya madax ka socota wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha gobolka baay iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdixakiin maxamed xaaji fiqa ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ujeedada shirka
muddada shanta sano ah iyo waxyaabaha uu waxtarka uu u leeyahay dalkeenna guud ahaan iyo bulshadeenna intaba waxaan rabaa wax yar un inaan ku darsado qorshahan mudduu soo socday ilaa iyo sanad waxay ahayd in lasoo gebagabeeyo bishii december laba kun iyo labaatan iyo afartan dib u dhac yar oo ayaa ku yimid marka waxaan runtii u hambalyeynaynaa wasaaradda qorsheynta qaranka dowladda soomaaliya federaalka wasiirkeeda inuu shalay golaha wasiirada uu horgeeyey qorsho aada muhiim u ah soomaaliya aada muhiim ugu ah soomaaliya mustaqbalkeeda iyo bulshadeeda iyo amnigeeda intaba oo ay golaha wasiirada ay shalay ansixiyeen qorshahani waxaa loogu talagalay ama inuu u horseedo dalkeenna hormin horumarin dhaqaale oo joogto ah ama sustainable ah nabadgelyo iyo xasilooni sidee bay ku imaan karaan marka intaas waa bilaris aada u waaweyn ama tiirar aada u waaweyn marka la yidhaahdo horumarinta dhaqaalaha nabadgelyada iyo xasiloonida markaan ku hormaro ama aan idhaahdee qeybaha ugu waaweyn sida hore loo sheegay marka dadkeenu waxaanu u baahan nahay inaanu ku bar ku baraarujinno aanu barno sidii badda looga faa'iidaysan lahaa khayraadka ka buuxa oo oo kalluunka ka mid ah